kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaanu kusoo qaadanaa mawduucan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeenna soomaaliyeed toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan inan waxay soo dhigaysaa sawirkeedu aada u qurux badan kolkaynan baa arkaya adigu ilahayba califkeedu buu ka dhigaya way ka guursanaysaa waa dhinacii wanaagsanaayo inuu wanaagsan bayba ka heshay halkaas facebook ayoo ka calmatay waa waraysi aanu ku eegi doonno saameynta uu ku leeyahay adeegsiga baraha bulshada dumarkeenna soomaaliyeed anigoo hanaa maxamed maxamuude ayaa idiin tamin doona farsamada waa cabdiraxmaan maawa mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna
cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cudta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xidhiir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeyo cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound calyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c t c iyo weliba biochemistry raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh calyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka calyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafar laatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale calyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
sidoo ku cad daraasad la ebyey sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobanka dad ka badan afar bilyan oo qof kuna kala nool daafaha dunida ayaa isticmaala internetka halka tirakoobkii ugu dambeeyey lagu ogaaday in kala bar dadka caalamka inay online ka yihiin barashada bulshada tirada dadkaasi adeegsada qeybaha kala duwan ee internetka waxaa ka mid ah dumarka tusaale ahaan waxaa la yidhi dumarka madow waxa ay ka badan yihiin dhanka social media marka la isbarbar dhigo ragga oo waxay yihiin lixdan boqolkiiba daraasad kale oo maraykanka laga sameeyey waxaa lagu sheegay in dumarku siddeetan iyo lix boqolkiiba ay isticmaalaan internet balse tirada guud baraha bulshada waxaa ku badan ragga sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii internetka waxa uu leeyahay laba weji fursad iyo logooyo kolba waa sida aad uga faa'iidaysato waxtarkiisa waxaa ka mid ah waayadan waxa uu noqday il dhaqaale laga sameeyo dadka ka faa'iidaysta waxaa ka mid ah haweenka waxay leeyihiin janaallo ay ku xiran yihiin dad badan oo rag iyo dumarba leh baraha bulshada waxay noqdeen dugsi u wada furan lab iyo dhadig qof walba waxa uu ka aflaxaa waxa uu ka bartay haddaba maxaan ka ognahay tirada haweenka soomaaliyeed ee adeegsada baraha bulshada sidee ayay u isticmaalaan si guud muxuu samaan iyo xumaanba ku leeyahay waa qayb ka mid ah weydiimaheenna oo aan toddobaadkan kaga hadli doonno barnaamijkeenna waxaa marti inoogu ah ilhaan maxamed xasan iyo xamdi axmed cabdi oo inala lafaguri doono mawduucan waxaanse ugu horreyn weydiiyey bal inay sharaxaad kooban ka bixiyaan saameynta uu ku dhex leeyahay internetka bulshadeena soomaaliyeed waxaa weydiin celinta ku horeynaysa xamdi axmed cabdi mahadsanid walaalhana ugu horeyn haddii aan udhex u galo su-aasha bulshada guud ahaaneed saameynta uu ku leeyahay mid xuniyo mid wanaagsanimo way jirtaa si xumaantu ma badna wanaaga inta badan badan qof walba siduu adeegsadayna ku xiran tahay rag iyo dumarba dumarkana a u xumaada inta badan haddii aan saameynta wanaagsan u eego wanaaga inta badan waxaa weeyaan qofkii wixii dhacay maanta ama qof eheloo ka maqnaa ama dee baahiyo kalou lahaaba isagoon meel dheer tegin buu mobiilka siintuu qabsaduu ka fushanaya ta xunina waxaa weeyaan timeloski timekii baa kaga lumaya qofkii los money lacagtii baa kaga lumisa oo dee mar walba khadkiibu lacag ku shubayaa waqtigii baa kaga lumaya adigu dhibaatooyinkaa badan buu leeyahay ilhaan waa mahadsantahay hana bulshadeena social mediaha wuxuu ku keenay baraha bulshada faa'iidooyin fara badan khasaaruhuna waa badan yahay faa'iidada ugu horreysay dadku ogaadaan waxay ka ogaadeen cilmigoo kale waxyaabaha dunidu kusoo kordhay tiknolojiyada habka ay isku bedelayso adigoo qof gurigaaga jooga bad qofkii meesha u dambeysa adduunyada jooga arki kartaa wuxuu isku soo dhaweeyey faamilyo kala duwan oo kala maqnaa isku soo hiloobay waxay kuu sahlaysaa qof familkaaga ka mid a inaad isagoo afrika jooga ama e- asia ama australia inaad een, la socon kartid muuqaalkiisa iyo si caadiya inaad guri wada joogtaan oo caalamkabuu guri ka dhigay wuxuu sahlay in waxa ka dhaca adduunyada ilbiriqsi gudahooda aad ku heshid sidoo kale khasaaruhu keena wax weeye in mar walba bulshadu siday khaldan u isticmaasho waqtiga uu lumiyo qof sumcadiisa oo lagu dheelo xishoodka oo ku yaraaday dadka qaarkood xishood darro badan ka keeneen Een, in wax walba oo bareefad ahaa oo qof u khaas ahaa mararka qaarkood lasoo dhigo meel oo public ah waxaasaa ka mid ah haddaad qiyaastaan haweenka soomaaliyeed ee adeegsada baraha bulshada tira ahaan intee ayay dhan yihiin marka la barbar dhigo haweenka kale ee caalamka xamdi haddii aan u eego haweenkeena soomaaliyeed inta ay leegihiin intay isticmaashay baraha bulshada ama social media kolley ma badna oo inteena badan dee haweenkeenu miyiga iyo islaan islaamo caanale iyo kuwaan ogeynba iyo dee waxaasay u badan yihiin qolyaha suuqa ku jira unba u badan social media anigu waxaan ku qiyaasi lahaa percentage ahaan boqolkiiba adigu kala badh kala badhna ma isticmaasha kala badhna ma isticmaasha dhankaaga isla su-aashan ilhaan qiyaasta horta waxay u baahan tahay data collection badan in la sameeyo wax oo badan oo xaqiiqa ah laga soo ogaado kadibna laga ogaado laakiin waxaa aniga u maleynaa da-da dhalinyarinimada marka laga reebo dadka miyiga ku maqan inta magaalada joogta ee wax waxna qori karta waxna akhrin karta inay isticmaasho waxaan u badan dhalinyarta waayeelku waa isticmaalaa oo ilmaha guriga joogaa uu isticmaalo si uu uga xiriiro familkiisa iyo eheladiisa waayeelada qaarkood waxna qori kara waxna aqrin kalena way isticmaalaan laakiin aniga ah ra'yigayga waxay la tahay dadka inta wax qori karta waxna aqrin karta oo waqtina u haysata fahansanna aaladda inay isticmaalaan haweenkuna kuwaasay qayb ka yihiin een, haweenka isticmaala kole waa da-da dhalinyarta caalamka siyaabo kala duwan bayba u isticmaalaan Caa- caalamka waxyaabo badan baa ku kala duwannahay tiknolojiyad cusub waaye iyagu waxyaabo kala duwan bay ugu- nanka soomaali ahaan waxay nagu yeelatay dhibaato weyn laakiin caalamka waxyaabo fara badan maadaama ay aalad u tahay tiknolojiyad dumarka isticmaalo way badan yihiin caalamka dhanka soomaalida markii loo eego caalamka naga badan waa tahay si gaar ah markaan u eegno sidee ayuu u saameeyaa dumarkeenna adeegsigiisa ee isla ilhaan ayaan ku laabanayaa walaa dumarka adeegsigiisa hadda wax badan way isticmaalaan markii hore waxay ahaan jirtay in dadka lagala hadla xogo lagu gudbiyo dumarka qaarkood waxay uga faa'iidaysteen inay kelibiyo oo ka xishoonin cawradooda ama iyagoo ciyaaraya ama iyagoo qaab kale ah qofku mar waliba inuu wuxa uu sameynayo daqiiqadiiba uu ka xishoonin inuu meesha dhigo awlka hore waxay ahaan jirtay minaa meel tagtid oo oo markiiba shaacisad wax adag hadda laakiin waxa weeye inaad koob shaha marka cabaysa tira koob shaha baan cabaya soo fani halkan bay ka shidan tahay marka qofku mar walba wuxuu ku dadaalaya inuu la socodsiiyo caalamka oo dhan wuxu uu sameynayo Een, xamdi Een, dumarka wallaahi siyaabo badan horta wanaag iyo xumaanba leh dhinaca wanaagga haddii aan ka eego inan ba waxay soo dhigaysaa sawirkeedu aada u qurux badan kolkaa inan ba arkaya adigu ilahayba califkeedu buu ka dhigaya way ka guursanaysaa waa dhinacii wanaagsanaayo ina wanaagsan bayba ka heshay halkaas facebook ayoo ka calbatay dhinaca xunna haddaan u eego gabdhihii waxay noqdeen meel isku suuq geeyaan gabadhi ba waxay soo dhigaysaa iyadoo qaawan iyadoo een, in- inan laga yaabaa nin ay meesha ka baratay xitaa oo kuwa xuna ka mid ah inay u dirto sawiradeeda kilibya ay leedahay iyadiyo qaawan gabadha ceebaheeda in halkaa lagu soo bandhigo oo ay hadhowto waalidkeeda inantiyooda halkaa dhex horday saarkaan oo qaawan oo halkaa ay ceebteeda ka fashilmato taasna way keentay iyo qof walba oo dee xumaan wada inuu halkaa kusoo bandhigo marka xumaantiisa badan anigu dhinaca gabdhaha markaan u eego wanaagiisu ku yaryahay marka ay timaado ee ee internetka waxay saameyn ku yeelataa markaad eegto dumarka aragti ahaan bal adinka dhankiina ilhaan horta gabadhu mar walba waa ceebaysanta waa ceeb gabadha ceebtaa qabsata nin hadduu gabar khalad ku sameeyo markaba gabadha eedda la saaraa isaga lama tago gabadhu waa ceebta u nugushahay isagan xumaanta la sameeyey waxaa laga yaabaa inuu bare bulsho soo dhex dhigo isagoo xumaantii sameynaya laakiin dadku ma aaminsana isagu inuu dhankiisa ka ceebaysan yahay oo kii dulliga ahaa yahay oo gabadha waxa xun ku sameeyey gabadhu ceebaha qabsada gabadhu mar walba inay dhowrsanaataa gabadhu mar walba inay akhlaaqiyaad lahaataa gabadh mar waliba ceeb baa ku hareereysan dhinac kastay u qaado tallaab waxaa laga yaabaa inay ku ceeboobi karto gabdhahana waa laga rabaa bulshadana badanaa gabadhaha ay u tiiriyaan gabadhu marka hore isagaa wiilka baraya isagaa kusoo eh, social mediaha soo gelinaya isagaa ku raali garaynaya inay wax ama sawir khaldan iska qaado ama video khaldan iska saarto qofka koowaad ee ku ceebeynaya oo dadka dhex dhigana waa isa- isla isagii marka wuxuu ka faa'iidaysanayaa gabdhuurtu waa qalbi jilicsan waana qalbi weeyihiin sababahaasaana keenaysa waana aamin badan yihiin isagaasay aaminaysaa isagaasay aamintay leanna ma garanayo inuu sawirku ammaano yahay inuu kilibka ammaano yahay in ammaanada la ilaaliyo dadkii kuma eh, baraarugsana hadduu doon waa mid kamida bulshada oo ugu talagalay gabadhan inuu fadeexadeeyo yaro raba dhowrkaa qof ee laag saaraya iyo sheerta saaraya oo hadduu rabo benefit faa'iido ka raadinaya mid kale oo jecel inuu sumcad gabdheed ku lumiyo siay u fashilmato mid kaleo iskaba jecelba inuu waxaa iska daawado oo- oo saacaduhu u baahan yahay uu iska daawado haddana waxaan arkaynaa yaamahanba inay kusoo badanayaan haween fara badan oo ka hadlaaya eh, shakhsiyadooda iyo waxyaabihii ceebtaha la qarin jiray iyagu banaanka soo dhiga oo dhahay waxba ka xishoon mayno haddii aadan xishoonin fasnac maa shiita samee waxaad rabtid xishoodku waa iimaanka qayb ka mid ah marka isaguna wuxuu fudaydinaya qofka inaanu xishoon waayo marka hore wax adkaan jirtay adiga oo een, m- jirkaagu meel ka mid a qaawan yahay inaad meel istaagto haddana waxay maraysa inaad public malaayiin qof isdhex dhigtid marka waxaan u malaynaya xishoodka xataa inuu yaraaday waa tahay eh, xamdi siday sheegtay ilhaan xaawale bilis xaawalayba ceeb baa daba taal gabadh far walboo ay qaado haddii aysan wanaag ahayn waa ceeb waa ceeb gabadh far walboo ay qaado soomaalida waxay u yaqaanaan ceeb haddii ay maanta jidkaa marto oo ay xilli dambaha tahay way ceebaysan tahay oo reerkooda baa lagu dhigaya waa heblo way ceebaysantahay way ceebaysantahay dumarku mar walba waxa ay sameeyaan baa ceeb u ah Een, dumarkuna waa dad iska kasiyaan inta badan waxaa la yidhahdaa dumarku carruurtay la caqli yihiin anuu sameeyaa misaliye een ayagii baa inta inta qaateen bay waxay usdirayaan ninkii een, ay shukansanayeen iyagiyo qaawan iyagiyo een, dhibaataysan isaguna dee markay berid maanta kala tagaane xumaana timaado dhexdoodii farii bulshadu soo dhigaya markaa marna nimin ceeb ma leh mar walba soomaalidu waxay eedeeyaan gabdhaha Ee, ma eedeeyaan ragga Een, inta badan waxay dumarku ugu badan yihiin dumarku ayagaaba ceebta ka- ka samaysta just hadday aadan waxaan u bareeri lahayn ceebtan kuguma imaan lahayn ayagaa inta badan isku nugleeya oo kaskooda yar baa la yidhahdaa sidii bayna ku raaceen oo kaskaa yaroo halkaasay la maraan ragguna ceeb malehe dumarka inta badan soomaalidu waxay u samaysaa ceebta dumarka taasaa markaa ceebta in dumarka la saara keentay haddaan adinka si gaar ah idin weydiiyo sidaad u isticmaashaan baraha bulshada ilhaan baraha bulshada horta mar waxaanu ka faa'iidaysanaa cilmi oo dad wax bartaan oo cilmiga haddaan la kordhin een, wuxuu keenaya inuu kaa lumo cilmiga waa ka faa'iidaysanaa waxaanu ka faa'iidaysanaa faamiladeenaan kula xiriirnaa een, ca- waxaan kala soconaa dhacdooyinka caalamka ka socda iyo adduunyadu siday u soconaysa waayo haddii aadan war helin talena ma helaysid marka inaad war hesho kadib baad wax ogaan kartaa oo waxyaabaha adduunkan kala soconaa een, ah, runtii waana ka xunnahay in gabar kor gabdheed waa wada isku mid oo ka bays mandheera ceebtuna sibay u wada qabataa gabar hadday xuntahay adiguna waa xun tahay marka gabdhaha xunxun oo iyaguna hadday rabaan laga been abuurtay ama qof ammaano ay u u dhiibteen laga fashilay oo aana u kasin iyo kuwa u kasaba intuba saameyn bay nagu leeyihiin oo dumarka oo dhan ceebtu waa ay saameysaa waayo lama odhanaya gabadha heblaya ceebowday laakiin waxaa la odhan gabdhihii oo dhan marka iyaduna waa dhib kaloona haysta anaguna qaabkaasaa uga faa'iidaysanaa Ee, wixii xunna ilaah baanu ka galnay anigu waxaan uga faa'iidaystaa horta aabbahay oo aanan arag sidaan u dhashay ilaa al-aana baan maalin dhood leefii soo fadhiistay markii les- free facebook uu cisbaabayn ahay buu leefii soo fadhiistay anigu waxaan arkaya ma aabbahay baa sokii dibadda joogay maxaa ii hor keenay just waxaa fududeeyay inaan khadka ka arko oo isticmaalkiisaa fududeeyay horta inaan bulsho ka barto kala duwan nooc walba le ehelkaygii aanan weli aragay laakiin dibadaha jiray anigoo yar tegay aan kula xidhiidho taa waan u isticmaalaa talabaad cilmiga dadka macalimiinta kuwa ajaanibta ee wadamo kala jooga kuwa dalka jooga aanan is arag kuwa gobolada jooga baan kula xidhiidhaa oo cilmi baan ka kordhsadaa inta saddexaad selfigaygoo waxaan hay baan ku gudbiyaa oo dad badan baa dee waxay iga aaminsanayaan waxaa ahay waxayna igu barteen baraha bulshada waxaasaan ahay waxaasaan ahay oo waan isku faalleeyaa een, waxaasaan yacni waxa maankayga ku jiraan ku gudbiya si bulshadu u ogaato oo dee garaadkayga halkaas halkaas laga cabiraya qofka maanta igu jira facebook xamdi waa tiyaan odhan maya bostigayga akhrinaya waad mahadsantay walaal.
Eh, wax walba waxay leeyihiin dhinac wanaagsan iyo mid aan fiicnayn waa hadba qofka siduu u adeegsadee marka loo eego dhanka fiican sidee ayay hablaheenna uga faa'iidaystaan ilhaan walaa midda ugu badan ee uga faa'iidaystaan waxa waaye inay ehladooda la xiriiraan laana dhibaato badan wadanka markay ka dhacday reer waliba qof uun labo saddex way ka maqan yihiin oo way kula xiriiraan way way iskaga haasaabo tagaan oo inuu qofka banaanka u baxo isagoo sariirtiisa jooga buu shukaansi ku geli karaa sheekadiisa waxaa kala socon karaa groups baa la samaystaa hadday ahaan lahayd group waxbarasho hadday hadday ahaan lahayd group oo oo dhalinyaro ay ku kaftanto hadday ahaan lahayd groupyo tabarucaad adigu gurigaaga adigoo jooga baad meelo kala duwan saameyn ku yeelan kartaa marka dhankaas una way uga faa'iidaystaan Een, haddii aan dhinaca wanaagsan eego runtii wanaaga aad badan bay inta ba- laga sameeyaa inta badan oo qoys qoys wax ka qaalisan miyaa jira qoys soomaaliyeed oo dhismay oo ubad ku dhalay facebook inta iska barteen anu wax ka qaalisan maanta ma tilmaami karo runtii Een, talabaad waxa wanaaga cilmi cilmi haddaad ka korsato maadibiyo iyo diiniba haddii aad ka korsato een, baraha bulshada iyada laftirkeeda oo manfacaadaad wanaagsan haddii dhinaca wanaagga laga eego Een, ta saddexaad waxay tahay eheladooda dad isku boholyoobay dad badan inay bulshadii barato een, dad barasho badan inay dee runtii eheladeedii waxeed badan ay kala xidhiidhi karto Tas- afraad oo ah haasaawaha inay weligeed arag laakiin kii iyada u qalmee unbay bartaa ka baranaysaa haldhowta isla xidhiidhanayaan oo life dadka waxba uma kala qarsoon ka kula joogo kuula midya dee wanaagu halkaasu ka imaanaya waa intaas baan leeyahay wanaagiisu xilliyada qaar waxaa lagu soo gudbiyaa qof dacaayadiisa saa hore u sheegteen ama ceebtiisaba tusaale ahaan in fideo laga soo duubo oo kale qaladaadkaas ma idiin muuqdaa inkastoo aad caraboodeen
gabdhaha waxyaaba fiirto fideoyada khaldan waa lasoo dhexdhigaa hadduu rabo qofku si een, ha uga duubo oo ay ogeyn iyo si kaftan kaftana ha uga qaado intaba waa lasoo bandhigaa laana qof ceebtiis qof kale oo u dhow unba heli kara qofkan u dhow heli kara inay ahay sheeko ka dhexaysay waxaa laga yaabaa inay dhici karto hadhowna markay kala tagaan uu- uu ka- uu ka mid dhigto dhaho haddaad sidan iyo sidan gorgortan way dhici kartaa haddaan waxan waxaan idiin samayn karin aniguna fidi ceebtaadan banaanka dhigayaa een, uu dadka ku ceebeeyo intaas oo keliya laanag wixii uu rabay buu ka waayay soo maaha wuxuu rabuu marka sameynaya waa dadka oo qalbiga dilan oo shakhsiyada xun oo aadka u daciifka ah badanaan gabdhaha waxaa xumeeya qof shaqsi nin shakhsiyadiisu ay xun tahay oo garanayn qiimaha ay gabdhuhu leeyihiin isagana moodaya inuu ceebta beri ka yahay waxaan arkaynaa gabdho badan oo soomaaliyeed oo iyaga oo aan fideoya xun laga soo dhigin iyagu fideo xun soo dhiga oo ugu talagala oo kaga hadla een, fawaaxish fara badan nin iyo naagtii wax dhex maray qol gudihiis in banaanka lagu sheego xaraam iyadiyo ninkeeda inay ka sheekayso nin soo guursaday inay ka sheekayso inay ku faanto waxba lama qarinayo waxyaabo badan qofku waxaa bulshada loogu gudbin karaa dhibaato badan guurka way ka imaataa laakiin inaa een, hawshiina hoose ka hadashaan kala ceeb waaye waxa kaloo soo bandhigta dumar kale oo iyagu iska dhigay inay wanaag sheegayaan oo diini ahaan u u qaawan oo iyadu madaxeedu qaawan jirkeedu qaawan laana maxaa dadka u sheegi karta kow waa inaad horta nadiif ahaataa waa inaad qof fiican ahaataa waa inaad qof islaamnimadu ka muuqata ahaataa waa in qofka wax u gudbinaya dadka uu ka turjumaa wanaaga uu gudbinayo inuu isagu horta kow kasoo bilaabo gabdho kala duwan oo waxaa soo arkaysaa soo dhigaya waxyaabo khaladaad fara badan waxa waxaa jira dhaqanka ku ceeb eh, diiniyana ku xaraam eba inay gabadhuba ka xishoon weyd waxyaabihii laisku khaldo waxay soo dhigaysaa oo kale barnaamij bay soo dhigaysaa kilib yar ah oo khuseeya qol hoostii waxa ka dhacay muhiim maaha diintuna xaaraam waxwee gudaha wixii ka dhaca qofku ma ka sheekeyn karo wixii banaanka ka xiga qofku wuu ka hadli karaa dhibaato kale duwan baa jirta oo gabdho aada isku qaawiya oo gabdhaha kale oo diiniyan ku yar tahay caadifada oo soomaalinimada ku yartahay dhaqanka ilaalinaynin shakhsiyadoodu liidato ay kaga daydaan faashiyoonka dharka qaaqaawan meeshuu naga soo gaaro in gabadh meesha ugu dambeysa australia joogto hadday rabto diinta muslimkaba ka siibatay inay gabar magaaladan joogto oo islaamka ah ay fada dhibaateyso inay gabdhihii kaloo muslimka ah tusto in siday rabtay inuu qofka muslimka u dhaqmi karo sida caadigana qofka muslimka sida raba uma dhaqmi karo waxyaaba badan oo xadeynayaa jira marka taas waaye Een, horta runtii wuu noo muuqdaayo miyuu noo muuqdaa mise moral shabaabana dilayoo markaan facebooka furay aan arko gabadh qaawan manaaq xumo ka sheekeynaysa anigiiba ismoodo walaa ilma iga soo daadata Een, xumuhu horta aad buu u badan yahay ay gabdhuhu facebooka kas- ka- kala kulmaan Een, midba gabdhuhu iska aaminaad badan yihiin waa dadka qalbi jilicsan mid bay aaminaysaa ama mid baa intuu gabadhaasi la sheekaysto sheekadiisa diido buu mid saaxiibkii u diraya sheekadaa ka aqbalayso hadhow kiibaa lasoo sheekaysanaya waxaa laleeyahay waar inooga soo qaban sira sirti baa laga soo qabanaya beri bulshada lasoo dhigaya taas xumaanta ugu weyn waa taa Een, dad kale waxaa jira iyaguna islaamnimada ku qaraabta laakiin aan islaam ahayn waayo islaamka waxyaaba uu inaga xadeeyay baa jira oo la yidhi ha samaynina dad gabadh intay si soo hor fadhiisato een, nimanka ra- ee, soomaaliyeed waa saa nimanku waa saa gabadh weyna ninkeeda saa tirahdaa Ee, ninkayga waa saa yidhi beri baa la i kufsaday beri baa sidan la yidhi dhaqankeena iyo diinteena meelay uga jirtaanu ma arag dad si buunbuuniyaa jira qofka dadkaa wax ka dhiga isagu iskama noqdo dad waxaa jira sidaas sameeya oo ay dadkeenu wax ka dhigeen Een, waxyaabo badanoo waxaa jira xumaana oo runtii gabdhuhu gabadh waxaad arkaysaa intay soo fadhiisato odhanaysa yacnii waxyaabo aanan dhaqankeeni diinteena toona ku jirin ninkaagu hadduu ku qanci waayo isaga u sheego ifurdheh taasaad ye- yeeli weydee ma aha inaad bare bulshada soo fadhiisato meesha khalqi kun malyan baa ku kulanta ma aha meel soomaali u gaaraya ama ninkaaga u gaarad wax ugu sheegayso ninkaaga haddaad wax ugu sheegayso gurigaaga ugu sheeg inta kalena waxay tahay inay sawirada gabdhaha qaqaawan kusoo bateen ay gabdho jirkooda ku iibinayaan intay facebook iyagoo qaqaawan isi soo dhigaan een, iyagoo sidana oo dee laleeyahy waa muslim berita mi- ay ku dayto mid halkaa ka aragtay tirado helblaayo wata saa samayse lalama hadle wata inta laleeyahy maasha allah iyo very nice maxaa adiga xijaabkan weyn kuu geliyay iyo kuleelkan ee sida isu sibayso iyaduna ku dayanayso waxaan leeyahay walaale dhaqankaaga iyo diintaada marnabaha ka tegin sunnaha iyo nabigeena caleyhi salatu wuxuuna faray marnabaha ka tegin xijaabku waa quruxda dumarka een, mu- mar walba daboolnow een, mar walba ceeb ceebtaada adiga keliya kuma saameynayso waxa aad samaysaa waxay samaynayaan reerkiina iyo reerkoodaba iyo dhammaan familiga adiga kugu hareersan walaalkaabaana kursi mukhaayada ku fadhiisan karin aabahaabaana shaqaysan karin hooyadaabaana xaafadda ka sheekaysan karin haddii adigoo qaawan oo fidiyo iyo balaayo aad soo dhigto intaada runtii ma suurtagelayaan marka mar walba dhowrsanaada baan leeyahay hablaha soomaaliyeed waana nugu een, digayaa baraha bulshada inay sida xun isticmaalaan كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qeylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafun xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
aad ayay u mahadsan yihiin inhaan maxamed xasan iyo xamdi axmed cabdi oo barnaamijka marti inoogu ahaa intaa ayaan kusoo afmeerayaa waraysigeenna qaybtiisa koowaad oo qaybtiisa labaad aad ka bogan doontaan toddobaadka dambe haddii uu eebba yiraa waa hanaa maxamed maxamuud oo idin leh kulanti dambe Thank